mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulkaas ayaa maanta waxa ay kulan ay kaga hadlayaan ammaanka ay ku yeelanayaan magaalada baydhabo wararka ay ka helayso magaalada baydhabo ee gobolka baay sidoo kalena ah xarun kumeel gaar ah islamarkaana maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu ku shaqeeyo ayaa sheegaya in maanta lagu qabanayo kulan looga hadlayo ammaanka magaaladaasi magaalada baydhabo ayaa lagu wadaa in toddoba-iyo tobanka bishan aynu ku guda jirno ee nofembar lagu qaban doono doorashada madaxtinimo ee koonfur galbeed iyadoona maanta ay kulmayaan wasiirka amniga ee maamulkaas iyo qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulkaas iyo saraakiisha ciidanka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa lagu wadaa inay soo saaraan war ku aadan qaabka loo sugayo ammaanka magaalada oo maalmo ka hor mas-uuliyiin ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya ay sheegeen in dowladda dhexe ee soomaaliya ay geysay ciidamo iyo gaadiid dagaal oo ay isticmaalayaan musharaxiin ka tirsan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya